san tahay magacayga waa xasan macalin yuusuf xasan black ex xildhibaan horaan ahaa haddana waxaan ahay siyaasi u taagan hadduu ilaahay nafta ugu simo musharaxnimada koonfur galbeed soomaaliya markaan usoo noqdo maxaa kugu dheliyey xilligan xaqiiqdii horta siyaasadda martiqaad ma gasho oo cid isku martiqaada ma leh qof kastana hanka iyo hiigsiga uu leeyahay asagay ka go-on tahay mase asagay tahay in uu sheego xilliga usoo istaagayo xilliga uu ka tegayaba asagay ka go-daa marka waxaa igu dhaliyey koonfur galbeed waa waxay kamid tahay deegaanada curdanka ah maamul goboleeda curdanka ah ee ka tirsan maxay ahayd maamul dowladda federaalka ee xubnaha ka ah duruufaha jirana waa la wada ogyahay oo maxay ahayd deegaan hadda soo kaca ku faayay dowladii hore shariif xasan sheeh aadan madaxweynaha ka ahaa waxaa ku xigtay keliya tan hadda taagan oo xilliga uu ka dhamaaday marka muwaadin aan ahay xaqan u leeyahay oo dastuuriya inaan waxna doorto layna doorto xisbi siyaasadeedna kamid noqon karo ama aan abuuri karo ama aan mid abuura aan geli karo marka xuquuq dastuuri ah ayaa isiinaysa marka ugu horeyso damiirkayga dadnimo iyo fikirkaygana waxaan aaminsanahay koonfur galbeed meesha hadda ay joogto inaan ka kicin karo hadduu ilaahay nafta igu samo oo ilaahayba gacanteyda soo geliyo
waayahay marka waxyaabo ballanqaad ah oo aa u sameyneyso shacabka koonfur galbeed miyaa jira marka laga soo tago hankaada siyaasadeed ay ku aadaan inaad adigu tahay musharax madaxweynaha koonfur galbeed
xaqiiqdii walaalkay horta waxaa caado iska noqotay dadka musharaxiinta ah dunida jooga oo dhanba gaasatan haddana africa qofka markii uu musharax rabo inuu noqdo mase musharax markuu yahay mase profilkiis uu akrinayo inuu yidhaahdo maxay ahayd waxaasaan sameynaa waxaasaan sameynaa ceelaan qodaa biyaan ceelka kasoo daadina waxana ay ku xiran tahay awoodda alle ballanqaadkayga dhabta keliya waxa waaye in soomaalida koonfur galbeed ku abtirsato aan cadaalad u noqon doono u dhexayn doono eex aan ka ilaalin doono intuu ilaahay i garadsiiyo oo i karsiiyo oon awoodeyda ay noqoto o ilaahay ii dhiibana ay iskaga arkayaan si transparent oo aan shaki ku jirin oo reer hibala loo badiyey iyo reer hibala loo badiyey ahayn ahaan doonana madaxweyne maxay ahayd inta qol isku soo xira staff gadaashiisa aan gelayna kan maskiinka ah iyo kan taajirka iyo kan banaanka taagan iyo kan gudaha ku jiraba qof u dhexayn doono oo arki karaan oo availabilitygooda mase maxay ahayd fursad u heli karaan inay dhibkooda u sheegtaan dhibkiisana ay dhegeystaan isagana oo u sheegto waxa uu tabanayo iyagana ay u sheegtaan waxa ay laakiin ma dhahaayo diyaaradan soo wadaa iyo maxay ahayd nuclear aan samaysanayna aan adduunyada kaga celinaya ballanqaad beena inaan sameeya ma rabo laakiin waxaan ahay madaxweyne u taagan koonfur galbeed musharax u ah haddii ilaahay gacantiisa uu soo gelina ahaan doono intuu ilaahay garadsiiyo inuu sameeyo int gacanteyda ilaahay soo geliya inaan koonfur galbeed ugu hiilin doono hadduu ilaah yidhaahdo
musharaxiin kale oo isbahis siyaasadeed aada la leedahay miyaa jira oo koonfur galbeed u taagan qabashada madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya daraatol waa arkayseen dunida waxay iska noqotay maxay ahayd shay jaabka kore ee qofka baniaadamka iskaga jira aaladaa la wada isticmaalaa daraatol waad ogeedeen maxay ahayd madala ka jirto koonfur galbeed oo maxay ahayd badbaadada koonfur galbeeda musharaxiin koonfur galbeeda jiro musharaxiintaasaan kamid ahaa xilligii musharaxiintaas ay ku dhawaaqayeen musharaxnimadooda waxaan ahaa nin u xiran siyaasada hadda maxay ahayd gunka ah oo ninka hadda ay xilka uu ka dhamaaday ee raba inuu xoog kusii joogo nin u xiran ahaa gaalshir aan ku jiray xilligaas ma awoodin inaan soo sharacsabada qof xoriyadaba laga qaadan ahaa laakiin haddeerata waxaan kamid ahay musharaxiinta koonfur galbeed u taagan inay xilka qabtaan aan kamid ahay laakiin adigoo jooga baydhabo sidee kugu suuragashay inaad ku dhawaaqdo musharaxnimadaada maadaama madaxweynaha koonfur galbeed ee muddo kororsi loo sameeyey xildhibaanada qaarkood ay wakti ugu dareen
walaal horta midaas aan kaa saxeey koonfur galbeed mudakororsi lagama samayn karo mana laga sameynin haddii la sameeyeyna baadil waaye sharci kuma dhisna mudakororsigaas la sameeyey mudakororsi aan loo fiirsanin oon dastuur la waafajinin oo cid xalaal ku sheegi karta ayna jirin waaye cabdicasiis waxaan ahaa madaxweyne madaxweynaha haddi xilkiisa uu dhamaaday xildhibaanadii soo doortay xilligaasaan ahaa boqol afartan iyo sagaal xildhibaana lagu doortay afar sano ayaan dooranay khudbadiisa youtubekay ku jirtaa isoo dhahayo afarta sano ay doorateen sidaasaan u shaqayn doonaa afarta sano ay doorateen iyo hal maalin kuma jirin iyo hal bilna kuma jirin shanna kuma jirin marka afaraan dooranay afartaas way dhamaatay waxaa marka ii sahlay inaan maxay ahayd koonfur galbeed anoo baydhabo jooga inaan madaxweynenimadeeda ku dhawaaqo musharaxnimadeeda waa joogaabo cid ma soo degi kartid la dhihi kara ma ihi oo banaanka ma jiri ma hadli kartidna cida dhihi karta meel afkaan ilaaha isiiyey awoodan iyo maxay ahayd kartida aan ku hadlayn waxaa isiinaya deegaanka aan deganahay aan dastuuriyan ii banaynayo inaan waxna doorto waxna dooni karo waxna la idooran karno waxna dooran karo marka xaquuq dastuuri aa isiinaysa cid gooni aan ka baryaya ma aha
waayahay marka xiisad ayaa jirta baa la leeyahay koonfur galbeed oo qaar ka mid a siyaasiyiinta madaxweynaha madaxweyneedkiisuu dhammaaday koonfur galbeed ay markaa kasoo horjeedaan inuu xilka sii haayo qaarna waxay leeyihin doorasho ayaa la gelayaa markaa saameynta togan ee ay yeelan karto ee xiisadahan iska soo horjeeda bal adiga ka waran iyo musharaxnimadaada
xaqiiqda horta soomaaliya dowlad federaala ka jirto maxay ahayd dowlad dhexaa ka jirto dowlada dhexe maamul goboleeda dowlada dhexe xubno ka yihiin dowlada dhexe markii laga tago puntland iyo laga tago hargeysa laga tago somaliland inta kale waa afar afar sano madaxweyne xasan sheekh oo hadda kursiga ku fadhiya afar sano waaye maalin looguma geli karo sababtoo ah madaxweynihii asaga ka horeeyey musharaxiintii ra-iisul wasaareyaalkii siyaasiyiintii xamar joogay marna beebeel ugu korsocodsiinaya marna ayagoo mudaaharaadaya garguurishadoodii xabadda lagu ridaayay waxay u dacwoonayeen u doodayeen meeshaay u taageen qoraxda u taagnaayeen waxay ahayd in la joojiyo muddo kudarsiga muddo kororsiga soomaaliya kusoo bilowday in la joojiyay ahayd marka madaxweyne xasan sheekh asagana xaaraanay ka tahay ra-isul wasaarihiisana xaaraanay ka tahay baarlamaankiisana xaaraanay ka tahay wasiiradiisana xaaraanay ka tahay in ay ogolaadaan maalin lagu korsado inay ogolaadaan xaaraanay ka tahay ta labaad cabdicasiis waktigiisa waa dhammaaday mana ku darsan karo maalinna looma ogola laakiin soomaal waxaaba iska caadiya dabeecadda iska noqotay soomaalida waxay tiraa mogtahay xandhuuf dhul dhacday carlahaan soo qaadanto haddii marba ay doob timid iska qabsi oo yimid laga yaabaa maalin iyo laba inay waxa un inta lasjijiida ay dhacdo laakiin cabdicasiis xilki waa ka dhammaaday madaxweynihii hore waaye booska shariif xasan oo ku jiraa haddau isoo sharxayo waa soo dhaweynana haddaan isoo sharxaynina fursada ha siiyo madaxweyneyaalka kale ee musharaxiinta ah si ay dalka oo u galo qor isku dhiibka siyaasadeed kanka kaasiida ah oo u galo dadka kalena fursadooda ay u fiiriyaan ugu dambeyn ugu dambeyntii rajadaadu maxay tahay
ilaahay adankiis waxaan rajaynaynaa ilaahayna ka rajaynaynaa koonfur galbeed inay u gudubto maxay ahayd jidka dimuqraadiyadda ay u gudubto qori isku dhiibka ay ilaahay u fududeeyo ilaahay qaluubtooda isku toodumo rabsho iyo qori isku tuur iyo dadilid iyo maxay mudaaharaad iyo maxay isku awood sheegasho waa waxa soddon iyo laba sano soddon saddex sano intana dhigi waaye awood maquunis soomaali waa ka dhammaaday rajada igu dambayso soomaali weyn u sheegaya khaasatan reer koonfur galbeed u sheegaya ay tahay walaalayaalow aan is ogolaano waktiga waa dhammaaday cabdicasiisna damiirkiisa ha u sheego in xilligii isaga markuu imaanayay intuu joogay hoteelada hadda aan degannaha deganaa staafka hadda aan leenaw lahaa isagaaba wax raadinaya markaas isagoo shariif xasan u dhiman tahay sanad iyo wax la jiro ay u dhiman tahay oo inta soo degay marka inuu dhaho anna sanad iyo wax ii dhiman tahay soo degay anna iyadoo iga dhamaatay wax la iwarsan kara ma jiraan oo oo cid ila tartami karta mase soo raadin karta ma jiraan waxaas wax soconaya ma aha koonfur galbeed waxay cagta saartay dhabbihii isbedelka waxayna aadi doontaa doorasho dowladda federaalka oo madaxweynaha ugu weyn yahay guddoomiyaha baarlamaanka ra-iisul wasaarahan waxaan leenahay afdheer cod dheer ku leenahay ilaahay ka cabsada wixii shalay aad diidayn aan diidannahay